నాహంగు నిమియొడి బాహసంబుతో దోమహలైగ సారై దినయగాయ్ దార హర్క వహ్యేలా దిని దగదగే عالم كدد ويسوما سهد
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkan oo ka mid ah barnaamijyadii aynu ku eegaynay munaasabadda afariyo afariyo konton guurada ka soo wareegtay markii somalilan ay xorriyaddeeda ka qaadatay dowladda ingiriiska waxaana aha barnaamijkan aan ku waraystay saciid maxamed gees waraysiganina waxa uu ku saabsan yahay taariikhda somalilan ee intii ka horeysay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii si gaarana waxa aynu waraysigan diiradda ugu saaraynaa qaabkii odayaasha somalilan ay ula shiri jireen madaxda ingiriiska ee joogay somalilan aasaaska xisbiyadii siyaasadeed ee somalilan ka jiray iyo kala duwanaanshiyaha shaqaalihii dowladda ee somalilan iyo soomaaliya wakhtigii gumaystayaasha ingiriiska iyo talyaanigu ay kala gumaysanayeen dhibaatada kala duwanaanshiyaha shaqaalaha labada dhinac oo soo shacabaxday markii uu midowgu dhashay siciid maxamed gees waxa uu ku dhashay magaalada berbera sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba-iyo labaatankii waxaana uu ku barbaaray isla magaalada berbera siciid maxamed gees haddii aynu si kale u sheegno waa aabbaha dhalay maxamed siciid maxamed oo inta badan loo yaqaano brofeser gees siciid maxamed gees waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii la shaqeeyey maamulkii ingiriiska ee maamulayay somalilan wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida ilaa intii somalilan ay gobonnimadeeda ka qaadanaysay dowladda ingiriiska sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii siciid maxamed gees waxa uu qoray buugaag uu ka mid yahay buugga uu ugu magac daray siyaasadda soomaalida ee wixii ka horreeyey sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii haddaba siciid maxamed gees oo noloshiisa inta dambe ku nool waddanka maraykanka ayaa isaga oo haatan magaalada hargeysa jooga ay ii suuro gashay inaan waraysigan la yeesho oo aan dadweynaha uga faa'iideeyo taariikhdaasi uu u soo joogay haddaba su-aashii ugu horreysay ee aan weydiiyey siciid maxamed gees ayaa waxay ahayd bal in uu sawir guud dhegaystayaasha ka siiyo qaabkii ay odayaasha somalilan iyo mas-uuliyiintii maxmiyaddii ingiriisku u shiri jireen isaga oo su-aashaasi ka jawaabayana waxa uu yidhi markii ingiriisku joogay lixdan wixii ka horreeyey odayaashu markay u yimaadaan ama la hadlayaan uma habran jirin sidii nin shaqaale waxay u wada hadli jireen laba nin oo wada hadlaya oo doodaya xusuus waxaan xusuusanahay waxaa la qaban jiray shir la odhan jiray advisory council ama la talintii maxamiyadda sanadkii mar baa laysugu dhiman jiray hargeysa odayaasha awqaasha caaqilada garaadada lasoo ururiyo shaqaalaha caafima shaqaalaha dowladda ama waxaan ka qayb galay kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo kowdii oo shaqaalaha caafimaadka matilaya ama guddoomin u ahaa shirkaas wuxuu ahaa laba qaybood qaybi waa arrimaha laga doodayo wixii dooda weeyaan qaybina waa su-aal iyo jawaab oo cidda ku shqilaa weliye caafimaadka waxbarashada howlaha guud baa ka jawaabaya marka waxaan xusuusanaha aanan ilaabi karayn markay su-aaluhu yimaadeen nin odaya naamihiisu caanka oo bisbaas loo yaqaano baa istaagay wixii dowladda ingiriis waxba nooma qaban caafimaad waxbarasho mid waa waxa nooma qaban aduu dowladda laba canaantay nin la odhan jiray karar xoreeyaha guuda barasaarka ku xiga oo dee nin soomaalia aada u yaqaana dhaqan soomaaliya yaqaana isnadaa weyn baa intuu istaagay wuxuu yihi dowladdaas ingiriis lacagta cashuurta oo dadka ay bixiyaan dhawantiina gelisa wadankiina waan ku khasaaray buu yidhi khasaar baanu ku joognaa adna waxaad leedahay wax kalaskaada wuu fariistay ninkii odayga oday la yidhaahaan magaciisa wada ilaa maax dugsiiye waxna qole waxa akhriyay baa istaagay turjumaantii wuri adeer sargaalka midna waanu sheegaya midna waanu kala talinay waxaanu sheegaya waddanka soomaaliland niman cadbeed baa yimaaday yaman bay ka yimaadaan dukaamay furtaan macdaaray samaystaan cuntada maalintii dunyaha way u sulayaa duur riciisaan lacagtay macaashaan yaman bay u diraan maalinta uu khasaaroobo albaabadu xira waa iska dhoofa oo haddaad khasaarteen maxay idin dhee baad dhooftaan daalkii dhihi casaaday isaga waa ku khasaaray wadankeena dee haddaad ku khasaartay maxaa ku dheye maad si dhoofti daalkii waa u qaada way kelmadaas taasu dhacda weyn bay waa gartay intaynaan u gelin sheekada labaad marka odayadu shirayaan ololana soomaali bay ku hadlaysay nimankana nimana soomaali yaqaana may ahayn marka ma turjumaana
hadda warta odaysu istaagay turjamaanki bula hadda turjamaanaa jeeray waxay u ficiliyaa oo soomaali na kusoo gudbinayaa ingiriisna ku gudbinayaa saasaa arrinta u socon jirtay
kulamada udhexeeya labada dhinaca odayada iyo dhinaca kale dawladda ingiriiska dadkii mataleyay maqaabkan soomaalida geedka laisugu yimaaday u dhici jireen mise guryaa laisugu yiman jireen horta ama geed iyo iyo meel walba soomaalia ninkaasu nin ninkaas waad la hadlaysee jarta aad ka naqso bay ahayd laakiin waxaad la hadli jiray taa u dambeeya aan fadhiyey iskuulka waxbarashada caafimaadka weli barto baa lagu shirayay maalintaas waan ka qayb galaan waa gartay heshiisyaa dhex marayeen odayada somaliland iyo iyo ingiriiska inkastoo dadka qaar basi ay u sheegaan oo heshiiskaasi wax ma ka xasuutaa heshiisyada qodobada laga heshiiyey iyo qaabkii ay u heshiiyeen qabaal qabiil baa loola shiri jiray oo qabaa'il baa intiisula shiri jiray odayaasha qodonkii adaya wixii iga weynaa bay haayeen marka waa qoran yihiin taariikhay waa wada qoran laakiin tira ahaan asaddarkaani ma sheegi karo waxay kala haayeen laakiin qabiil lagula shiri xeebaha xeebaha xataa doonyaha dushooda kula shiri jiray marka gidi waxaba heshiiska ay ku wada bilaabi jireen waa gartay qisada labaad eed ka xasuusato maxay tahay sidaa loo xaway babaa ka dhacday berbera waa qadiim waa hooyadii somalilan saau haysto amaana jooyama omayaa ku dhasooya dukaamay leeyahay ajaba xataa yuhuud baa joogta yuhuud baan ku arkoo joogtay oo waxaan doonka waxrooda dhagaha iyo wax yabayo samayn jireen waxay ahayd nin diisiba waa guddoomiye cusub baa loo soo gudaya berbera mayaa soo dhexmaray soo daadawaday wuxuu soo arkay dhismo qabyo ah dayax iyo dhooba meel tunsan yurba kayo dhugooda nadiifu arkiyo dariiqada nadiif iyo waxba meesha la dhisayo alaabta lagu dhisayo dhulkaas deeb baa loo saray waaba qariya lama arko waxaas wax banaanka waa daadsadaan ciid iyo dhooban dhagaxi marka xagiis usoo lamay amar buu bixiyey magaalada waa waa qorsho xun tahay waxaan toon baraamayaho qorsho magaaladeeda xun yahay dib baan uhagaajineynaa wax waxaa gaalaha qabyaha oo dhan dadkii laha waa laga qaadaya ba hadday dhumaan waayeen ciid ee dhagaxa doo aduu hanjabaadu samay odayaashii berbera way soo arkeen nin la yidhaaho caaw xuraanka wasir xaniid waayo hudheer weyn oo fiican buu bereku ahaa ilaa hadda waan ku soo arkay hudheerka waa sii taagaya oo sii maanahaan jiray ninka jaarka ah anaa berita la hadlaya ii daaya dadkii hore isku kasay waa maxaa oranaysa lama oran waayahay baa layi aroortii bay yimaadeen xafiiskii turjumaanka odaashii baa doolaya ku dhi waayahay bal ma sharax amarka aad bixisay dee afil afka ma naqaada ninkii hore magaaladu kharibay horta kiiba caayadiisii hore nin waalan buhaa magaaladii wuu kharibay tan balaan umu samayn marka magaaladan qurxinaya waxaa soo dhawada baabina waa qaaday waxaa kacay ninkaas wasraay waxaa yidhi saan magaalada ninkaasu inuu xumeeyey oo kuuqira kuu raacday wuxuu sameynaa inay khaldan yihiin waa garannay marka haddaa wax saxaysid midnaugu dar wixii dadna xixiray noo soo daa wixii taksiina khasirada noo soo sheegay ninka waaran bu ahaa magaalada kharibay rintaasi meesha gacmaha saaray baritaay noo ahaato barasaalkii ula soo hadlay war arrintaasaa la soo jeediyey waa lacanaantay dadkan dooyaasha sirtay cibaadadaha taa caqli badan taa garasho badan ninkii hordha waad ceebaysay diisii hore adigana bad baa isgelisay dadna xiree lasii deen maayo lacag laqsee lasoo celi maayo hadda waxa tahay hadda wax wada bilowno oo maanta aynu wada bilowno magaalada hagaajin si wax la bilow waxooga si ilow haye taladiina waan qaatay waxaa maanta waxay ka bilaaba wixii dhismoo qabyaan dhamaystira waana ka wada shaqaynayna dee wax lexena lasoo deen maayo lacag laqsi la soo celin maayee halkaasaan ka wada dalayan maanta sidaasay ku heshiiyeen dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka ee inta badan u badnaa waqtiyadii kontoriyadii maxaad ka xasuustayada waxaan siyaasadda ku jireen afartan iyo lixdii baan soo berbera ka galay hargeysana waxaan ka ahay secretary baan ka ahay su-aasha afartan iyo toddobadii marka laakiin waxaa jirtay xisbi la odhan jiray s s n s somali national party xaruurtiisu waxay ahayd burco waxaa madaxka ahaa maxamuud jaamac ordoox maray doonay wax xaruurtii waa hargeysay hargeysaha la geeyo xisbiga waxaa la sora hargeysaha la keeno s n l baa loo bixiyo l baa lagu daray xisbigii aad buu u kacay soomaalo dhan wada raacday tuulooyinka u baacarka la wada taagay belada uu lahaayo bir ah oo shaarka la suri jiray baa nin durooga shaarkiisi buu suray howlaha guud baa gaalkii baa arkay meesha shaarkan dowladda ala ingiriis shaarka codsaday intuu shaarkii iska bixiyey jubba awadood buu jirkiisii jeriyey birtii oo dhiig ka daadanaya ka namaadaa leh halkii sii jeesoolebaa dhiigka daaday oo jirkiisii ka namaadaa leh markii halkaa gaadhay ingiriis u adkaysamay ma waayo dad uu ku shaqaysteen waxaa la yii waa xisbeeda ka yimi dhacooba meesha qabsado maayadba laydinka qabsayo reer hargeysa waa laydinka qabsay magaaladii sidaas u qaran jibi oo dadkii kacsanaa uuna jibi waayo iyakiikalqey taasaan xusuusana
markii ay doorashada galeen waa doorashay galeen nfn iyo m u f iyo xisbiyadii oo dhan waxaa la sameeyey hadda jeer ingiriisku waxbuu sameeyaa soomaalida u dara oo isu soo celiya iyadoo si loo kala fadhiyo ba wuxuu bixi hawdal si loo bixiyay ingiriiskii markaasaa la yii soomaaliya ulu soo wada noqday jabhadaa la sameeyay midaysan markasay nasha united front jabhada midaysan ee wadanida n u f n u f jismada siyaasad maahayn wadankii la bixiyey haw dacwoota oo un-ka iyo ingiriisia hala tago bay ahaayeen ingiriisi markii la tegey ingiriisi maxaa kaloo doonaysaa waxaan doonaynaa wadankii na soo celiyo oo la bixiyey wadankaa dee dowlad aduu u yeelanaya jebiyey markuu soo noqday waaba xalaaqeen xisb aanu samaysanaynaa siyaasiya ingiriisi waxaa laleeyahay laleeyahay waxaan diidaya inaan inaan sax ka dhiga sidaa la soo heshiiy dowlad hadda noqon maysaan oo lixdanka iyo soomaaliya hayusanaysaan isma gaaraysaan jaamacada malihiin wax jaamacad soo baxay laba nin baa jiray cali jird oo injineer ah iyo nin axmed xaaji ducaale axmed keyse labada nin baa wadax dabaajoogay marka soomaaliya joogaba waxaa kale waa diblomi iyo administration diploma waxay dowladda qabsan karaysaa toban sano baan idin dhisaya dowlad istutaa gacayahadeena ka dhigaya wadanka ku noqa aya saasay xisbiga bilood u s b la asaasa xisbi u s b la yidhaho oo ah dadka ay u badnaan raas aanood iyo laasore iyo borame baa xisbi dhisay xisbiga muxuu u dhisay maxaa loo dhisay in wadankii soomaaliya alan kala harin s n l iyo s b baa isasgartay waxay doorasha la sameynaya waa soo gaagaabinayaan doorasha shir bay qaateen heshiiyeysa xisbiyada maanta jira hadday qaataan ku faa'iidayaan bay ku heshiiyeen waxay ahayd u s b sna waxay noo heshiiyeysaa doorashada waa wada gelayna meeshii u s bay ku badan tahay sna ceel sharaxi maysa u s baa lagu wada shubaya meeshii asana ku badan tahay u s b isu sharaxi mayse taa lagu shubay wadanku wuxuu noqday u s b asana n u f ku fikera heshay saddex iyo soddonku suu ahaa labaatan asana labayo toban u s b heshiisu muxuu ahaa marka haddaynu dowlad helno wasiirada waa inoo qayb waa qaybsanayna muslim muslim markii doorasha soo baxday waa ingiriisku sida cadeed tahay xisbiga uu kuraasi badan uu yahay dowlad soo dhis maxamed ibraahim cajaab oo isarare markaa waa sekretary general aa loo yeeray ale dee labaatan kursi baad leedahay oo idinka ugu badan baarlamaanka dawlad afar wasiira soo dhis iyo sanadkii afar wasiirmisana waxay dacaasin afartii ay qaataan allahuna hase wixii maxay horaceen maya ballan baanu jaba u s ballan la jabay haddaynan ballanka aan wada jireen labaatan kursi mayna wada helleen oo laga qaybsanaa labanu leedahay laba yeesu baale ballankii buu oofiyey sidaas markaa laba iyo laba loo kala qaatay sidaas waa dawladda markaa lix iyo labaatankii ku dhisantay waan gartay een waxaan maqlay oon taariikhda ku aqaynta badan inay jireen xubno ingiriiska oo wasiir ka ahaa somaliland ma jirtaa sida maaha waxa weeye intaan doorashada dhicin waxaa la sheegay dawlad ah tusaaloo kala maasaa dooro sharci oo la samaynaya waxaa la yidhi doorashada markii aan kala wageynay miyaa sanadiyos maya waa way qaadeen ma kama qayb jirayna n u f markaa ka sameeyey afar wasiir marka afar wasiir ka sameeyey buu afar cadaanana wasiirna ka dhigay oo afarkii soomaali soomaali waxay hayeen arrimaha bulshada khayraha dalka national source waa la su-aalinaya waaba soo maaha hawlaha guud iyo boostada sumidaha iyo dawlada hoose afartii sabaha dabada waxay lacagta iyo defenska iyo wahayeeliyo meelaha waaweyn sa markii dambe oo aynu dawladnimada noqonay afartii muu magacaabay waa inuu shacbiga dawladnimada qaadanay wuuba ka tegay oo sii socdabo markaa dambe oo rasmiga ah waaba sii socdo xaggaynu jeegnayn sidaas inay laba doorasho ee mid ama qaadacay oo la diiday marka la dowladnimada idinku wareejin mayno la yidhi ay diideen yeesayasana maya ka qayb geli mayno hadday ahayn tii aan kala wareejin xilka ay hadday ahayd ha marta afar buu ka magacabay a u f michael mayo iyo rashiid suldaani cabdulla xash baarax iyo ninka cabdihayba iyo afarka cidee danka madax soomaalidu dadka madaxwasiiroo taabsaday hadii may soo dooran markii laisu yimid ee baarlamankii somaliland u horreeyey lasoo doortay waxaa la sheegaa in markii ay shirka la qaateen dawladda ninkii douglas hall loola jiray haystay ee somaliland iyagu inta badan inay soo jeedinayeen in xornimadooda loo soo dadejiyo oo ay walaalahooda soomaaliya ku biiraan oo waktigaa iyadana ku mudeysanayd kuwada julayo ay tiri in lagu beego laakiin ninkaa douglas hall iyo ciddii kale ee ingiriiska ka joogtay markaasi way diideen oo mar walba way qaadacayeen arrintaasi maxaad ka xasuuntay horeysan anu waa fadhiyey oo nin soo doortay oo beesheeda ah ba ay marti qaadayaan sii raacay waa dhegeysanay xaggaa ninkii dawladda soo fadhiyey haddana michael jiriya mucaarada iyo infa xagga soo jeeday marka ingiriis wuxuu leeyahay wadanka hadda diyaar ma tidin dhaqaalihiisu diyaar maaha waxbarashadii ahaa jaamacadnimadii intaasoo cadan bixinayna waxaas wax waa fadhiyey markuu dhamaystay ba axmed xaashi ducaale adakeysi dabeicadu ka hadal markaa warkaa wuxuu yidhi wiil iyo gabadh hadday iscaashiqaan dadka waxay u nacab yihiin wixii kala dhex jira hargeysada muqdisho waa iscaashiqeen saas u hadlay wixii soo dhex jira cadow baan u qaadanayna annaka laba hal baan nuraa mid annakaa leh midna idinkaan kusayna madax banaani isku dar wey waxayad wax kale meesha uma fadhiyo madax banaani noo sheegay waqtigaad na siinaysaan isku darka annaka haysana israacayada annaka haysana taas way soo dhawaya dawladdeeda baan gaarsiinaya fariintiina buu waan fadhiyaa saasan dalisana dawladdu markii la gaadsiiyey laakiin dawladdu waxay taageersaday soo maaha in lo- hamiga dadka ku jiray ahaa inay tegaan soomaaliya dawladda baa marka oo qusla dadku asaynayo danka male inayusi waayo iyakaba lafaaloosaba iyaka inoo qabtay si faras july isu raaco hadnada dawladda idrisa idrisa mid buu doonayay rajo wuxuu ka qabay marka la israaco inaynu odhanayno dawladda intooba nafta gelayno oo soo jidano koonfurta oo dawladda soomaaliya dhulka ingiriiska istiqlaalka siyo dham koonfurti wadaborasooranka marka kaasuu kasheegay laakiin aa noqon weyde xaggaa waa lainka bartay marka xaggaa loo bartayo marka waa jibaysnayn midda kale dawladda soomaaliya dhalatay dowladda labay ku dhaartaa siyaasiyiin iyo sinatarda shaqaale shaqeeya marka waxaa la is oran jiray war laba dowladood oo kaan caade oo kaan laba afukaadeeyo labaasha sidee isu raaci karaya se maxay noqotay qoladaas waxay ahayd iskuila siyaasadii nooga horreeyeen oo ilaa kontiyo lixdii bay doorashooyin iyo dowladuhaasi waxay samayn jireen loo odhaa halkan civil service adag baan ahayn oo meel waxbiisi adag marka xagga la isu dhulmay iyaga kaleya xaggiisa fidhiyo ka shaqayn jiray civil oo kan soomaaliyeed magacood bu ahay ninka leeyaha waxaa lagu qori jiro saxiixan buu dibsadatee saxiixan buu oran jiray soomaali waa kale soomaaliya nin walba faylkiisa wato faylkiisa wato warqadiisa dabaacanayo xafiisyo dhan baa la buuxin dowladii sare u qaad dowladna waxay ka dhisantaa dee administration administration bayna sare u qaad ninkaad gartay kartida reerwaqooda waa cabdil cabdirasara dhowaan dhima jiray ha waa ninka dowladda uu dhisay shan wasiiro reerwaqooya ku darsaday oo arrimaha deebi u dhiibay warfaafinta u dhiibay waxbarashada u dhiibay beeraha markaa intaasaa ku shaqaysay oo arti tobanka janaarkii u dhiibay oradkiibu u dhiibay sidoodi soo socota iyagu siyaasadda garanaya iyo barlimentariya iyo howsha iyo dadka kala kiidanaya dadka soo talaga iibsanayo iminka waxaa garanaya xagiisii loo rabo si wax loo nidaamay mar intaan lasu dalmin baa cabdullaahi caabiyo maaxad noo aha shaqaalaha dowladda baa booqasho u tegey marka soo noqday noo waran markaynu israacno typewriter iyo file iyo waxaas ilaaba aynu samayna xagga telefoon hadabaa lagu dhamaya wax walba wax rikooraya warqad la duubayo wax la raaca reference ma jiro waa hadab weeyaan amarka hadal telefoon laga bixinaya hadal wax la qoyaba ma jiraan marka sababteeda waxeeda waa ka tegayna wey
waa gartay maadaama dadkii somalilan ay ka duwanaayeen dadkii soomaaliya oo iyagu inta badnaa arrimaha siyaasadda aada u garanayey dadkii aan ka tegeyna ay aada u garanayeen civil service looga ama sharciga shaqaalaha caqabad miyaanay ka hor imanin markay halkaa tegeen dadkii kama xaggii mise kama hor imano waxay ahayd meel looga baahanya bay taye ciidan uga sarreyn iyankii loo baahan yahay oo taliyaan markuu faraha kaa dhaqaaqay xafiisyadii de iyankii waa isfaysoo nidaamyo hagaajiyey waxaa ka mid a waxaa la l b c waa last pay certificate waa ninka mushaarada marka magaa meel loo bedelayo nimanka soomaaliya warqadda warbisinaya boordaa loo bedelaya magacaagii darajadaadii mushaaradaadii mushaarada waxaa kaqaasa boorama xagga ninka jooga ee boosaaso lacagta xal baa looga qaadi jiray markaynu tagnay aan soo saaray l b c warsoo boosaas casuur laga maqaa soo dhacay markaa oo maxaa loo xagga ha laga seeday nidaamkaas oo dhan bay dejinayno soorada ilaa maanta xamar nidaamka laga shaqeeyo waa nidaamkii antony james marka wasiir maali aha uu dejiyey baa ilaa hadda laga shaqeeya marka administrationkii baa dhisnay dhul banaan bayna helnay aynu sare u qaadnay oo buuxinay laakiin xaggii siyaasada waa layga ka qaaday oo dadkeena hore uma lahayn dabeedna xaggii siyaasadiis baa layga ka maamul
xaggii sara maamulkii laga qabsaday waan gartay dhinaca waxbarashada haddii aynu eegno inta badan waxaa igu maqaalaa markii ingiriisku yimid ee la rabay in dadka wax la baro in dadkii odayaashii reer somaliland dadkii cuqaashii wax la weydiinayay ay diideen oo xataa mudaharaada dhaceen waxbarashada lagu diidayo taasi ma u ekeyd markii dambe tan keentay inaan iskuulle iyo hanti guud oo fara badan aanu ingiriisku ka tegin inay ahayd horta ingiriisku waa ninaan kuu sheegayo xabasir buu bixin jiray ummadda wax badan inuu ku khasiro dadkeena dagaal baa laga soo daraweeshi iyo dagaalo kasoo markaas markaasuu bilaabayay dhismahaas sayilkaba dadkuna dee dad muslim ahaayoo jecel maaragtay qur-aanka iyo dabeeqadaha iyo berbere waxaan asaagaashay berbere markaan joognay caruurta suuga ismaan noqon inaan ranay laakiin waxaan sidoo qaadile ee saalixiya laba dareeqaba kalaha laakiin qabiil lama oqon marka xataa caruurta waxaan isu shiidi jiray isu laan jiray saalixiya iyo qaadile baan isu laan jiray laisma oqon marka sida diinta si aada loo jecla marka waxaa marka dadka waa laga sheekeelay waa adna laga horeysa jaaso laakiin markii maxamed cabdiraxmaan cali baa maanta awaadkooda iyo yusuf xaajina raggaasa aada waxbarashada ku dadaalay inay sare usoo qaada ugu dambeyntii inkastoo waqti dheer aan kuwareystay aada iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaligeeda hortayna labaad ma jirtaa wax kala duwanaanshiyo ah oo ilaa imika aada aragto maamulkii waqtigii ingiriiska oy waqtigaa xoog badnayd haddana wax daciifaya dhinaca maamulka oo kale ama dawladnimada oo kale marka la eego dadka jacaylka oo kale marka la eego ma ma umalaynaysaa inuu wax isbedelo oo daciifay uu jiro oo waqtigaasi xoog badnaa horta shaqaalu waa yareen waqti ingiriiska waxaana u badnaayeen laba qaybood qololyaho wed color oo shaar cad oo inta xafiida ka shaqaysa iyo inta technicalka oo caafimaadka iyo waxbara howlaha guuda boostooyin technical department barto ahayd iyo kaloo administration doona ahaayeen hadise qolada administrationka xafiisyadii dowlada ku dhaway waxay ka dhisheen inaysa dowladda yihiin dadkan techniciansa dad isa shaqaa loogu shaqaysanahay cudud waxay dadka farsamayaqaanka oo dee boos boosta iyo siyaasiyiinta howlaha guud caafimaadka waxbarasho waxaas waxay farsamada ahay oo fara badnaa marka xafiisada ma maan dhex marin laakiin waxaan filaya nidaamku weli isida u dhisayay nidaamkii ingiriiska weli la hidaysanayo in sida dadkii shaqadahayay maanta ay jirin oo jawoobeen oo facilaya bis waxaan dadka welwaya hidaya waa ku jiro markaa wariso dadka sidii baa weli loo shaqeeyo ma xuma nidaamka xafiisyadiisa loo shaqeynaya laakiin waxaan lahaan jirin shaqaale adag oo union soomaali fishal union oo s o u oo wasaaraduhu tixgelin jireen haddii maanta wasaaradda caafimaadka isqabano caafimaadka guddi caafimaad baa u tegi jiray haddii waxay noo qaban waayaan arrinta waxaan gelin jirnay unionka unionka wuxuu ka hadlay afkii shaqaalada ku hadlaya yuu la hadlaya jiisa tirada u tegay oo ka sareeya dee kuwa wasiirada kuwa macada marka haddii hadda hortaa gaadaan kii waa la canaanaya horta qabada la oranaya marka unionka waxa ahayd dawlad gacan adag baan lahay oo dawladda dhex gelin jirtay waxa laa wixii la qabanayaba waa naloo jiray la weydiin jiray waxaa ka mid ahaa markii la soo gaaray in dowladnima layna siinayo baa waxaa noo yeelay guddigan ka mid ahayo jayson xageyihii guudaha barasarku xigay wixii wadankiina dowlad baa la siinaya waxaa noo shaqayn jiray gaalo ingiriis iyo hindi iyo soomaali hindigii iyo ingiriiskii xaqooda way qaateen soomaali xaqeynii maynu siinaa mise dowladda soomaali dhamaysa inuu ku wareejinaa afar baalan waa istaahil go-aan ma gaari karo waxaan ku soo tashanayna yudankii baan mushir u qaban wasiirada iyo soomaalida baa sheekada maqlay waxaana loo soo diray axmed kayse iyo cali garaad khudbadaysa mataaga shirkeedii walaalayaal dawlad baad noo dhigtay dawladda baad nagu amintay shirmarkii maydanu amini karin yaasaa loo taagay yaasaa loo yiri dhowr dhino madaxa waaweyn oo dee inu caabiyo antony james maxaa bishop fiican bay qaadan lahaayen laakiin waxaa junior baan sanayn oo anakaa badan foodkana anakaa u badan waxaa may dawladda u dhibanay daaday baan ku noqon waxaa lacag kayadii dawladda soomaaliya noogu dhiiba kasaa dhacday lacagtii halkan tagay lixdii bilood u horreeyey waxaa lagu shaqeeya lacagtii bay ahayd shaqaala marka waduhu isku darmeen lacagteedii waa lagu shaqayn jiray lacag kale ma jirin markii gacan gashay wuxuu afar wasiiroo reer uqaya ku jiray oo ka mid ahaa kii maalin maxamed cabdiraxmaan kii arrimaha dibadda oo ahaa muuse cumar cumar cabta arrimaha gudaha oo qorsheena ama abtay saaxiibaan waa lagu tiraxaan bal cumar lacagtii danigii reer koonfur maxay sameeyeen lix maantii farad julay xaqadii wada qaad wax allah waxaa shaqaalaha koonfur oo dhan farad julay baa la wada qoray waa wada julayaan needabatee la wada siiyey oo ciidamada dabatee wada qaatay farad julay maantii dowlad noqday waa siyaasidnimada nooga horreeya weeyaan annaka waxbaan bedelin daacadnimadii baan ku tagay meesha bal lacagta iyadii meele maxamed cabdalla wixii anaa wahaya liis iyo waxaa atlantic generaalka meesha waa lacagteedii waa dawladdu waxay socodayda siiya uu xabiil uu ururiye waxa dhuu soo hagaajiyey heshasaa sii tolan dhowr xabay loogan siinay suuqa waxaa la jiray gacaanka la sheegaya habeenbeen reeruqoya lacag reeruqoya lacag la siinaya sirtii maaleedo reeruqo lacag siinaya been waxa isnaanshii meele marka magasiyo sasas bay ahaayeen joojiyaga waxba la xumay saasay lacag kuma badan ilaa maanta waa maqanta xuquuqdayda beri dambe xoogaa afar nin oo odayaasha waaweyn xoogaa baraha dibisa siiya mooyaane maasas ayaa jiray saas dhuma waa five percent oo musaarada ah waa nin walba laga goyn jiray bil walba five percent dowlada kugu daraysay saas ay lacagta ahaan jirta five percent iyada nasiya baan ka weyn deetana sidoo ka weyde saas saas maanta sidootii baan ka weyn dowladda oo shaqada hadda bilowday foofroodna waa la shaqaaday ahayd ama kale waxaa la wada siinaya min baraha dad soddon sano laba sa- baa sha- shaqaynayay laakiin alxamdulilah soomaali dowladdii dhisantay civil services soomaaliya baa dhisay sare u qaaday haddii jira waxaa ahaan la ilaalisa fadhiida warqada qori aniga marta waxaa martay shaybaarkaa lageeyay markaa shaybaarkii dinkii nimankii aftareer weysa garan mayno waxaa la hidisay waraaqaad shawaaka lagu qoro waxa wixii allaa wixii laga helayay saxaro wixii kaadi laga helayay waan ku wada qoraxay halkaa iyo ha iyo magacu ku qora ada waxay heshaa saan ugu fudeydiyey magacii magaci ha madada ma heshaa tijareeya waad weyday tawasireeya waraaqihii badaa u daabacay ilaa hadda xaa waa ku shaqaysaa tuuna dib u daacmaa tuwa bareefanka waa leeshahay tuwa weli hadda shaqaysaa kuwii aad afku inaan u disan jiray oo ahayd ma soo qori kara wixii boo labo adilisa ma qori karaya keligana ma wada qoraysa waxana waxa laabta oo dhan baa keliya ma wada qori karay marka waxaan sa inaan warqada u hawlgareeyey waxaa la rakeen nindeeda xiise leh oo reer hargeysa ay u yaagi doonaan hargeysa annagoo caruura oo u soxayaa maxay loo iman jirin xaafadda dumburuq baa u geli jirin dumburuq iskada cali ragaxo cali shumanahay qab soomaali ahaayeen meeshaa laleeyahay waa stadiumka ah daayoorad yar baa soo fariisan jirtay oo ka kici jira aan daawo jirna ma ahayd midda raacaan maa daalada meesha baa sidaa ku dhofloof jirtay daayoradii u horeysay hargeysa bal ciddii xusuusan kara ha isoo sheega waktigaa xusuusan karta halkaas ka kici jirtay dasa oran jira burbura biyoonu qaadaari jirin ma moodayo inaan raaci doono dayoor
aada iyo aad baad umahadsan tahay su-aashaana ee aada weydiisay dadweynahana waanu iyaga jawaabtooda ka sugaynaa inta xasuusata waad mahadsan tahay
daaqahangu nimiyo dhiibahata mudho doomaha layga saaray dhinacyadae daara harkan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka didbaysow maa soho deoyle
waraysigani dhegeystayaal ku saabsanaa taariikhda somalilan ee wixii ka horreeyay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii gaar ahaana sida gaarka aynu diiradda ugu saaraynay qaabka ay odayaasha somalilan ula shiri jireen mas-uuliyiintii dowladda ingiriiska ee joogay somalilan aasaaskii xisbiyada siyaasadeed ee somalilan ka jiray iyo dhibaatadii ka dhalatay kala duwanaanshiyihii shaqaalaha dowladda ee somalilan iyo soomaaliya wakhtigii ay isku biireen ayaa intaasi inoogu eg barnaamijkana dhegaystayaal waxaa inoogu marti ahaa oo aynu ku wareysanaynay siciid maxamed gees oo inooga warramayay taariikhdaasi uu usoo joogay tan iyo kulanti damba dhegaystayaal intaynu barnaamijkaasi mid lamid a aynu dib ugu kulmayno waa anigoo askariye axmed maxamed oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabad geliyo
daaqahangu nimiyo dhiibahata mudho doomaha layga saaray dhinacyadae daara harkan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka didbaysow maa soho deoyle